bismi illaahi araxmaan araxiim waa mahadsan tahay saxaafaddu na ajiibtay yeeritaankii aan u yeedhnay sida idinkuba aad ka arki kartaan fadhiga yagan annagoo isugu jirna xubno ka tirsan dawladda isimadii dhaqanka cuqaashii baarlamaankii iyo aqoon-yahanadii iyo ninkarmeedkii kaleba si saxaafadeedkan annakaa qabanay kadib markii ay noo muuqatay in siilaanyo taladiisii kusoo ururiyey inuu mar kale colaad ka dhex xuriyo soona celiyo dhibaatadii kalshaale uuna ku baaqay in ciidamada maamulkiisu dhul hor leh oo gobolka ayna qabsadaan iyadoo horeba loo ogaa in kharash lagu bixiyey qodistii saddexda baraagood ee kalshaale taasoo loola jeeday in fidno lagaga abuuro beelaha dariska ah dhexdooda laguna banaysto in lagu weeraro qeybaha yar ee ka hadhay gobolka cayn iyo in nabadda mandaqadaba guud ahaan la laalo si arrimo kale loogaga faaidaysto waxaanu la soconay in maleeshiya beeleedyo siilaanyo lahayba oo gaadhaya ilaa saddex boqol intii muranka kalshaale socday tababar lagaga saaray tuulada qorlugu duleedkeeda haddana loo labisay dharkii lagala degay diyaaradii lagu qabsaday hargeysa waa kuwaasi kuwa madaxweynuhu sheegay in ay fadhiisimo ka samaysanayaan gobolka cayn taasi oo keeni karta nabadgelyo xumo iyo barakac baahsan haddaba si loo badbaadiyo in dhiig dambe oo halkaa iyo meelo kaleba ku daataa waxaanu soo jeedinaynaa qodobada tan in maamulka somaliland joojiyo isballaarinta sida ugu dhaqsaha badanna ciidamadooda kala baxaan dhammaan dhulka ay gardarada ku fadhiyaan ee xuduudaha dawladda puntland qodobka labaad in la burburiyo baraagaha iyo wixii dhismo ahaa ee awalba colaad abuurka loo dhisay kalshaalana waa ceelal soo jireen ah oo beeli leedahay colaada cusub qodobka saddexaad in shacabka nabadda jecel ee reer somaliland ka feejignaadaan hurinta colaada cusub ee maamulka siilanyo taasoo la og yahay inay haddaba maamulkiisa iyo isaga u gaar tahay wixii cawaaqib xumo ee ka dhasha colaada la abuurayna uu mas-uul ka noqon doono waxaa qodobka afreed ee aanu soo jeedinaynaa waxaanu ka codsanaynaa dawladda federaalka ah beesha caalamka ah oo ay ugu horeeyaan dawladaha dariska ahi ururka igaad dawladaha maraykanka iyo ingiriiska iyo jaamacadda carabtu inay gacan ka geystaan sidii loo joojin lahaa gardarada iyo isballaarinta horta leh ee maamulka somaliland wado wabillahi tawfiiq